asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhi yartaqima ahli hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dal iyo dibadda naga dhageysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamada ee somaali diaspora news dot com kuna soo dhawaada waa ruuxii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya istuudiyaha shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa qodobadan caawa idinkuku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay si rasmi a ugu dhawaaqay in uu u tartamayo doorashada sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka la filaya in ay somalilan ka qabsoonto isaga oona soo dhaweeyey in muuse biixa cabdi uu la tartamo taageerayaal mug iyo miisaanle oo kusoo biray xisbiga mucaaradka wadani iyo guddoomiyaha xisbigaasi oo si kal iyo laab ah ugu soo dhaweeyey xisbiga wadani taageerayaashaas maanta kusoo biiray guddiga ansixinta ururada siyaasadda oo sharciyeeyey qaraarkii xudun xidhka u ahaa murankii kala irdheeyey garabyada xisbiga kulmiye madaxweynihii hore ee somalilan daahir riyaada kaahin iyo madaxda sare ee xisbiga ucid oo kulan ku qaatay dubai xildhibaan reyje oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo su-aal geliyey sharcinimada xisbiga kulmiye akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii aan caawidiin haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan madaxweynaha somalilan ayaa daboolka ka qaaday in aanu jirin heshiis hoose oo dhex maray isaga iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiya muuse biixa cabdi isagoo ogolaaday in muuse biixa kula tartamo shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiya ee loogu jaangoynayo musharaxa xisbiga ee doorashada soo socota uu ordi doona xisbiga kulmiye waxaa kaloo mudane siinaanyo xusay in isaga iyo shacbigaba aanay baqa gelinayn siduu hadalka u dhigay shaani meel lagu qarxiyo isaga oo u duur xulay in raggii damaca siyaasi lahaa ee rajada ka qabay in ay dalka xukumaan lagu eedeeyo falalka dhacay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinaanyo waxaa kaloo uu fariin u diray ergadii guurtida oo uu sheegay inuu uga mahadnaqayo hawshii ay galeen wixii haatan ka dambeeyana lagu kala bixi doono shuruucda iyo xeerarka xisbiga siduu hadalka u dhigay waxaanu yidhi madaxweyne siinaanyo oo arrimahaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تمام waxaan salaamayaa bulshada somaliland guda iyo dibadba waxaan jecela inaan wax ka idhaahdo laba shay oo nagu cusub kuwaasoo ah ammaanka iyo qaraxyada inagu soo kordhay iyo khilaafka xisbiga kulmiya nabadgelyadu waa shay ku qaaliya ummadda reer somaliland waxay usoo mareen dariiq dheer waxayna ummad ahaan ku difaacanayaan inagoo isku duwan waxaynu feejigo ulahayn cadow meel oga yimaada waxaase ayaa daro ah in kuwii aan ammaanka u diray iyo kuwii dabaca lahaa ee dalkan inay xukumaan doonaya ka soo sheegayo waxyaaba ammaanka ku lidda ah iyo inay isku dayaan inay qarankan kala geliyaan waxaan leeyahay qarankan anigaa mas-uuliyaddiisa kuwadi saaran tahay umana dul qaadanayo mana aqbalayo cidna gorgorta kala geli maayo ammaanka iyo xasilooda dalka waxaan ku qaban doonaa gacanadan waxaa lala tigsan doonaa sharciga aniga iyo shacbiguna ma nihin kuwii shaani lagu boqodiri lahaa khilaafka kulmiye waxaa maalmahan soo baxaya khilaaf xisbiga kulmiye dhexdiisa ah waxaana ka xunahay inaan inaana filay waktigan waxaan hay waxaan u haystay in aan kala reebnay intii is haysay oo weliba guddi turxaan bixileed u saarnay taasoo suurto gelisay in shirwelihii loo soo gabagabeeyo si qurux badan waxaana halkaa lagu doortay shirguddoonkii maamulayay shirka hogaankii xisbiga iyada oo laysla qaatay in golay dhexe iyo fulintii lagu soo ururiyo shirguddoonka shirka waxaa lagu soo ururiyey waana soo saareen haddiiba uu soo baxo islaamluwaa waxaa in si hoose loo dhameeyo hogaanka xisbiguna wada fadhiisto kaadaka xisbiga loo yeedho xildhibaada loola tago haddii taasi dhammaan weydana xisbigu sharci buu leeyahay dalkuna sharci buu leeyahay buuqiyo qaylabna looma baanayo arrinta musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ma jirto ballan noo dhexeeyey aniga iyo muuse bixiye haba yaraatee waxaa jirtay oo waxaa jirtay oo golaha dhexe soo saaray in aan guddoomiyeha ku wareejiyo marka aan ku guureysto tartanka doorashooyinka madaxweynaha waxaana ku wareejiyey bil gudaheed waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waanan ku guureystay sharciguna wuxuu isiiyey laba jeer waana sharaxanahay diyaarna u ahay cid kasta oo ila tartanta waxaan waxay hashirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakim guureysta oo xisbigii lala tartama aniguse waxba kama qabo odayaasha guurtida waxaan waad ku mahadsan tihiin dadaalkii qiimaha weynaa qiimo weyna waan uhayaa xaasha ma diidanin mana diidi karo waxaan ahay ninkii sideetan cod kaga tegay duco qaado balse arrintan waxay u baahan tahay in xisbiga gudihiisa iyo sharcigiisa lagu daaweeyo dhinaca kalena warbaahinta madaxa banaan ayaa si weyn uga caraato habkii loo nidaamiyey khudbadii xilliga la duubay aan la garanahayn ee uu madaxweyne siiraaya kaga hadlay xaalada dalka uu marayo warar sheegay warar ayaa sheegayay in madaxweynuhu taariikhda markii ugu horeysay uu si toos u waajihi doono saxaafadda somalilan taas oo tan iyo markii uu xilka la wareegay aanu si rasmi a usoo hor fadhiisanin waxaase maanta abbaara labadii duhurnimo saxaafadda looga yeedhay aqalka madaxtooyada halkaas oo tifiyada loogu qeybiya cajadhada siidhiya ah oo la sheegay in ay ku jirto khudbadii madaxweynaha oo lasoo tafaftiray saxaafadda ayaa dhaqankaas cusub si weyn uga cadhootay waxaana ay isla goobtii loogu dhiibay ku jejabiyeen cajaradihii ay ku duubnayd khudbadii iyaga oo weliba xubno ka mida saraakiisha madaxtooyadu goobjoog ka ahaa xilligaasi sababta saxaafadda u burburisay cajaradaha madaxweynaha codkiisu ku duuban yahay ayaa waxaa sabab u ahayd in warbaahinta madaxa bannaan xaqoodii la duudsiiyey oo laga dhigtay keliya waddo ama biij la mariyo waxa la doonayo ama fariinta la rabo oo dhinac keli ah ka raran taasoo ka baxsan xayndaabka xorriyadda saxaafadda iyo dhexdhexaadnimada saxaafaddu ay tahay inay muujiso saxaafadda gaar ahaana tifiyada ayaa si buuxda iskugu raacay inaanay baahinin khudbadda madaxweynaha iyagoo ku heshiiyey in si midaysan loo waajaho wax kasta oo ka yimaada tallaabada dhiiranaanta leh ee ay maata qaateen madaxweynaha somalilan oo ilaa iyo haatan muddo afar sano ah xukunka dalka hayay ayaa weligii taariikhda intii uu madaxweynaha noqday si toos ah aan saxaafadda u qaabilin welise lama garanayo intaasi ay tahay mid isaga ka go'day iyo in la taliyayaashiisu ay hanaankaas u doorteen iyada oo dad badana ay ka warqabaan in madaxweyne siinaanyo la sheego inuu yahay nin aftahan ah oo ay dad badani sheegaan in aanu xataa khudbadaha soo qoranin
gudoomiyaha golaha guurtida ee somalilan mudane talebaan maxamuud aadan ayaa waxa uu ka hadlay kulan dhex maray maanta ergadii golaha guurtida iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo gudoomiyaha golaha guurtida oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa sheegay in madaxweynuhu ka ogolaaday inay joojiyaan shirkii loo qaban lahaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye maalinta berri ah
waxaanu maanta idinku yeedhnay haddaa warbaahintii tihiin shalayna waa inagii saragnay waa inagii hawsha meel isku ogeyn waana inoo socotaa waa inagiini maanta waxaanu idinku yeedhnay inaanu idin gaadhsiino in aanu dhinacii madaxweynuhu hogaaminayay aanu isaragnay hawsha intii qabyo ahaydna inay noo dhammaystireen inay aqbaleen shirkii berri qabsoomi lahaana inay dub dhigtaan arrintiina guurtida inay u dhiibaan ogolaansho
noogu dhi- noo ogolaadeen neesagi noogu dhiibeen aqbaleen inaanu arrintaa guda gallo oo dhexdhexaadino intaasaan maanta idinku yeedhnay qoladii shalayna ee weynu sugeyno waa mahadnaq baanu ugu celinayna qoladanna waxaanu leenahay aada iyo aad baa u mahadsantihiin waxaynu wada wadnaana waa danta qaranka waynu wada wadnaa ilaahay inuu guul ilaahay inuu guul hawshaa aynu gallay ilaahay inuu guul inoogu dhammeeyo baynu ka cabsanaynaa ilaahay ka baryayna guddoomiyuhu waxa uu shacabka ugu baaqay inay nabadgelyadooda kala shaqeeyaan dowladda islamarkaana aanay ku dhex milmin khilaafka xisbiga kulmiye
dadweynaha reer somalilan waxaanu leenahay wa- waxoogaa baan idinku arkaynay ma- waxoogaa yar oo dhaqdhaqaaqa iyo baan idinku arkaynay raggu dee way isqabtaa waa dhexdhexaadin lahaydeena qolana lama raaco waa dalka inoo dejiye dalka inoo de- dega dadka inoo dejiya dalka inoo dejiya nabadda suga oo aan wada sugno dawladdana aynu la wada shaqayno nabadda fulideeda dawladda aynu la wada shaqayno horena khilaafkeenna sidaas nabad wadahadal iyo is- isafgarad baynu ku dhammayn jirnay maantana sidii bay ku dhammaanaysa dee waxaanu idin leenahay nabadda inoo xejiye waxaa maanta xaflad ballaaran lagu qabtay hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa taageerayaal cusub oo kusoo biirayay xisbiga mucaaradka wadani xaflad aada u heersaraysay oo lagu qaabilay cududan taageero ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sarreysa xisbiga wadani sida guddoomiyaha xogeyaha guud xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbiga wadani ugu jira iyo saraakiil aada u tiro badan oo ka tirsan xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga oo la hadlayay taageerayaasha cusub ayaa si qalbi furan ah ugu soo dhaweeyey xisbiga isaga oo sheegay in maanta laga bilaabo ay door iyo kaalin ku yeelan doonaan jaangoynta siyaasadda iyo higsiga xisbiga wadani dhinaca kalena waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay arinta khilaafka xisbiga kulmiye iyo arrimaha doorashooyinka haddaba kusoo dhawaada warbixin aanu arintaas idinka diyaarinay waxaan ahay wadani jecel dawaalidkii dhalay wadankiisa hooyo waxaan wacad ku qaaday waxaan wacad ku qaaday xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta magaalada hargeysa ku qaabilay taageerayaal aada u ballaaran oo xisbigaasi kusoo biiray xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay laguna qabtay hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan xogayaha guud ee xisbigaasi gudoomiyaha gobolka maroodijeex ee xisbiga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo ay weheliyeen xildhibaanada baarlamaanka ugu jira xisbigaasi gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo hadal dheer oo dhinacyo baadan taabanayay madasha ka jeediyey ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey taageerayaasha cududa leh ee ku soo biiray xisbigiisa isagoo oo sheegay in ay tahay hordhaca taageerayaal hor leh oo xisbiga mucaaradka ee wadani maalmaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda ka dhex muuqan doona waxaana uu guddoomiyuhu u sheegay taageerayaasha kusoo biiray xisbigiisa in ay maanta laga bilaabo ay qeyb ka yihiin talagoynta iyo ka qayb qaadashada horumarka iyo higsiga xisbiga mucaaradka ee wadani dhinaca kalena waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay arinta khilaafka kulmiye oo uu sheegay inay muhiim tahay in xisbiyada qaranku ay khilaafaadkooda ay gudahooda ku xalistaan waxaana uu si adag uga hori in doorashada madaxtinimada iyo ta baarlamaanka ee la filayo in sanadka soo socda bartamihiisa ay somalilan ka qabsoonto ay dib u dhacdo mar uu gudoomiyuhu ka hadlayay khilaafka xisbiga kulmiye xalka ugu dhow waxa uu sheegay in xalka ugu dhow ee khilaafka lagu xallin karaya ay tahay in doorashada wakhtigeeda laga soo hormariyo si loogu kala baxo ayaa uu yidhi doorashadaasi guddoomiyaha ayaa waxa uu si dadban dhaliilo kulkulul ugu jeediyey xukuumadda madaxweyne siilaayo waxaana ka mid ahaa hadalladii guddoomiyaha golaha wakiilada maan maxamed cabdilaahi cir الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه، waxaan salaamayaa dhammaan madaxda iyo taageerayaasha xisbiga marsharafka iyo saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan si niyad sami ah xisbiga wadaniga u soo dhoweynayaa anigoo ku hadlaya dhammaan magaca xisbiga madaxdiisa awadeeradiisa iyo taageerayaashiisaba mudane mukhtaar iyo mudane daawuud oo hareerahayga taagan iyo dhammaan taageerayaashooda waxaan leenahay gacmo farka soo dhowaada qalbi farka soo dhowaada waxaa horseed u siiyey dufaacooyin badan ama taageerayaal badan oo kale soo socda oo xisbiga wadani ku soo socda waan jecelahay askaartii madaxdii xisbigu fidiyey inaan soo ururino oo kelimada kooban ka idhaahdo waxyaabihii naga hadlay iyo waxa naga taagan khilaafka xisbiga xukuumiga ee qurbiye annagu xisbi ahaan waa ka xunahay khilaaf kasta oo dhex gala xisbi ka mida axdaafta qaranka waxaanu si jecel lahay axdaafta qaranku sidaa ka warqabtaan waa hanti umadeen waxaanu jecelahay inaanu xisbina naga burburin sidaa daraaddeed horena waanu sheegnay haddana waanu ku celinaynaa waxaanu jecelahay xisbigu inuu dhexdiisa khilaafkiisa ku xalido isagoo adeegsanaya xeerkiisa iyo xeerarka sharciga waxaa kaloo dhinac socdaa oo maanta la ogsiiyey in dhalanka somaalilana ka mid ah guurtiyey golaha guurtida waxaan u rajeynaynaa inay ku goobeystaan dadaalkooda laakiin kalmadigeena golaha guurtida waxaanu madinaynaa ilaa ay qodobaday ku heshiisiinayaan labada dhacmid ka kamid noqoneen muddo kulin kaanoo gelin waxaa lagama maarmaan ah in khilaafka sida ugu dhaqsa badan loo soo absaro iyadoo leegaya danta somalida saamaynta khilaaf khilaafka kulmiye kulmi kulmiyo way kuma koobna maadaama uu yahay xilka xaakimkii khilaafkiisu wuxuu saameeyey xasilloonidii qaranka warwar badan baa hayo shacbiga oo ka haya amniga dalka ilaalinta amniga qaranka waa waajibaadka koowaad ee xukuumadda dhammaan muwaadiniintana waxaa ka saaran yahay in la ilaaliyo amniga qaranka oo haddii amnigu laga xumaado wada kuwa laga xumaanaya waxaan soo jeedinayaa baashina kuntubay magaceen lahay shaani shaani ilaahay nagu dhago wadnaha وين يمكنكم أنا وين أمين تكلم الله وين عشان تحرير هذه لا يكذب وحسب شديد عرفته ورده ورده أما المسلم في هذا إن يكون تسمعنا إن الطبع عاطل خلافك حكومة هي كرمية ومصامين في يلايا فهمك عيشاقنا ومصي صامين في يلايا حناك في الرابع على سؤالنا saameyn ku yeelanayaa qabashada diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuu saameyn ku yeelanayaa qabashada doorashooyinka oo lahuwafkooda lagu wuxuu saameyn ku yeelanayaa xiriirka deebixiyayaasha iyo somalilan waxaynu ognahay sideena isku qorayo in xukuumadu ka mas-uul tahay tahay ilaalinta amniga iyo dhammaan qodobada aqbal ku soo sheegay xukuumaddii dheere xukuumaddu waxay ku ku maqan tahay ay waajibkeedii kaga maqan tahay khilaafka kulmiyey oo sidaas ma aha arrimahaas oo dhammi waxay leeyihiin markaa soo koortay hal dawo hal kiniin sabab kiniinkaas waa maxay maxaa malaynaysaa wadamo badan oo xaaladaha oo dhan soo maray oo daraasad badan laga sameeyey xal u laawadaha xalkaasi waxa weeye in doorashada la soo hormariyo waktigeeda laga soo hormariyo in dalka loo badbaadiyo marka waxaan soo jeedinaynaa in doorashada waktigeeda laga soo hormariyo si dalka loo badbaadiyo xukuumaddaas kulmiye markii ay dalka doorashada keenaysay taageero badan ba yeeshay hase yeeshee maanta waxaa soo baxay midabkeedii runta ahaa oo midabkeedu waa maxay waxaynu eegaynaa dhowr qodoo keliya waxaynu eegaynaa tirada wargeysada hawada ka baxay intii kulkiyahay wadanka oo uu maluunahay qaar kalena intii ku qoran yihiin waxaynu ognahay hanaanka dadka laga horqabto maanta xukuumka jirta muwaadinka midadi karo xaq baa loogu leeyahay
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u xidfaysa cali waraabe iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi jamaal cali xuseen ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynihii hore ee somalilan mudane daahir ayaare kaahin kulankaas oo aan loo ogolayn saxaafadda ayaa waxaa laysla soo qaaday sida dalka looga badbaadin lahaa iyo khilaafka ka dhexeeya xisbiga kulmiye iyo sidii shirweyne qaran loo qaban lahaa madaxweyne daahir rayaare kaahin ayaa muddo ku sugan dalka imaaraadka carabta waana markii ugu horreysay ee uu la kulmo madaxda xisbiga ucid musharaxa madaxweynaha ee xisbiga ucid jamaal ali xuseen ayaa ka qayb galay kulankaas xisbiga ucid ayaa dhowaan waxa uu ku jiray sidii loo dardargelin lahaa iyaga oo madax culus kusoo biiriyey xisbigooda warar hoose oo aan ilaa hadda la xaqiijin ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee somalilan daahir rayaale kaahin ay suuragal tahay in uu u digarogto dhinaca xisbiga mucaaradka ee ucid ugu dambayntiina xildhibaan ibraahim jaamac cali oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan gaar ahaana xisbiga wadani ayaa maanta si kulul eedeymo isuwan ugu jeediyey xukuumadda madaxweyne siilaayo waxaana uu xildhibaan riite uu su-aal geliyey sharcinimada xisbiga kulmiye xildhibaanku waxa uu sheegay inay xukuumaddani khatar ku tahay ammaanka iyo xasiloonida dalka faahfaahinta warkaas
waxaanahay wadani jecel dawaalidkii galay wadankiisa hooyo waxaan wacad ku qaaday waxaan wacad ku qaaday xildhibaan ibraahim jaamac cali xildhibaan reyte oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan gaar ahaana xisbiga wadani ayaa maanta si kulul u dhaliilay habdhaqanka xukuumadda madaxweyne siilaanyo xildhibaanka oo ka hadlayay madal xisbigiisu ay kusoo dhaweynayeen taageerayaal ay sheegeen inay kusoo biireen xisbigooda ayaa waxa uu si kulul la hadlay arrimaha haatan uu dalku ku jiro kaasoo uu sheegay in xukuumaddu ay khalkhalgelin ku hayso ammaanka dalka xildhibaan reyte waxa uu daboolka ka qaaday in gebi ahaanba sharciyan uu fashilmay xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye isagoo ku eedeeyey inuu meel kaga dhacay milgihii iyo sharafdii dimuqraadiyadda xildhibaan reyte oo hadal dheer madasha ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii
xisbiga kuuriye haddaan tiraahdo ka hadal inta xabintu socon oo dhan aniga iguma fila waayo sidan xoogaa lagu ahay ciilooduma aha hase yeeshee maanaan rabin inaan ka hadallo jeclaan inay iyagu salaadkooda dhamaystaan xadiidkooda ku dhamaystaan gudahooda ku dhamaystaan sida xisbiyada kalena cilmigooda khilaaf iyo afkaare kala duwan way ka jiraan laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta sababta kulliya uu khilaafkiisa u dhamaysan kara waaye ma jiro adduunyada xisbi aan lahayn garabo kala afkaara oo xisbiga ku wada jira kooxo kala dana ah oo xisbiga ku wada jira dad kala aragtiyaa ama kala diinaa oo xisbiga ku wada jira hadday yeeshee haddana xisbigu waxaa mideeya oo isu keena oo isku haya ujeedo ay ka midagsan yihiin sababta kulmiye salaafiisa u dhamaysan waaye baan idiin sheegaya waa afar calaamood oo caan ah qof walba oo somaliland jooga uu yaqaano uu yahay ku dhex ugu horeysa waxa weeye xisbiga kulmiye wuxuu necel yahay u ciyaaro shaki shacigaasi ama ha noqdo xeer hoodaasi jaxaarka ka hortay ama ha noqdo shaciga qaranka ama ha noqdo distoorka wax ka ciyaaro xisbiga kulmiye waa necel haddaad istaahdo shaci ka hadal burkaa ku saaran waxyaabaha lagu qabaxaya ka mida anugu lama karo uma awoodo markaan sharcidara arko inaan ka hadli waayo musay boqol exaamul baan idinsiin karaa oo sharcidaradaasa waqtiga inuu ku dheeraanayo qodobka labaad ama calaamadda labaad waxa weeye abyaalada xilfiyada waxaynu u samaysanay inaynu qabyaalada kaga baxo inuu jilijilib iyo raaqraaq iyo reeree iyo baxbax iyo beelbeel iyo habakabak kaga baxo in dadka intii isku afkaara isku danaa isku aragtiya isku dhow xagga markaana aragtida guud ay bixisooda galaan waa jirtaayo dagaalku wadanka dee waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshadeedu ay aada ugu qaybsan tahay laakiin waxaan idiin sheegayaa bulsho waliba waxyaabaha ay ku qaybsan tahay weelada maha qabyaalada waxa lagu qaybsan yahay waxaa lagu qaybsana lagu qaybsabaa diinaha waxaa lagu qaybsabaa midabada jidku leeyahay waxaa lagu qaybsabaa luqadaha waxaa lagu qaybsabaa gobolada waxaa lagu qaybsabaa waxyaalaha fara badan fara badan baa dadku ku qaybsabaa waxaase ay dadku ku qaybsamaan waxa dadka mideeya ayaa mar walba ka badan oo ka xoogmay sababta ay dadku ama bulshadu ay isugu dhigan tahay ee tay wada jirto waa kulmiye qabyaaladu waa arkayse shirweynihii raaqraaq baa loo yeedhiyey liiska loo qoray loo fadhiistay shirkaa loo fadhiistay reerreer waxay gaadhay in madaxweynihii qaran jamhuuriyadda somalilan oo ahaa hogaamiyihii xisbiga ahaan jiray inuu ergada liis reer kusoo galo foosma ka weyn ma jirto xisbigaasi deeqanaadkiisa ma daweyn karo calaamada saddexaad ee kulmiye waxa weeyaan nacaybka ama jidiidka dimuqraadiyadda iyo dhidig xisbigu wuxuu dhisnaan karaa ama ku dhisnaan karaa dimuqraadiyad haddaan dimuqraadiyad jirin xisbi ma jiro haddaan dimuqraadiyeysinin xilli ma jiro wuxuu ka mid yahay xisbiga astaamaha dimuqraadiyadda lagu daro waxaana ugu horeeya in gulihiisu ay dimuqraadiyad ka jirto dimuqraadiyaddana waxaa ugu horeeya in si xora oo xalaala xisbigu hogaankiisa ku tarsamo isu doorto xisbigu xisbiga wadani xisbiga kulmiye tartanka dimuqraadiga ah ee xisbinimo waxay u haystaan ceb waa arkayseen wixii ka dhacay waa arkayseen xisbigu inuu qabsooni waayey shirkiisu muddo laba sanood itabinay wuxuu u qabsoomi waayey waxa weeye yaan tartan jirin
wasiirka wasaaradda beeraha ee somalilan rofeor faarax cilmi geedoole iyo wafdi uu hogaaminayo oo in muddo a ku maqnaa dalal ka tirsan qaaradda yurub ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay wasiirka uu warbaahinta kula hadlayay qolka nasashada ee madaarka cigaal international airport ayaa xusay in wafdigiisu uu ayaa xusay in wafdigiisu uu qeyb ka ahaa wufuuddii uu madaxweynaha somalilan u diray wadamo kala duwan si ay jaaliyadaha somalilan ugala qeyb galaan xuskii qaran ee munaasabadii siddeed iyo tobanka mey waxa uu wasiirku sheegay inay isaga dab qaadeen dalalka faransiiska jarmalka iyo holand alxamdu lilaah annagoo kusoo noqonay nabad qab wadankii ugu soo noqonay wax ilaahay loogu mahadnaqo socdaalkan dibadda ugu baxnay wuxuu ka mid ahaa waftiyadii kala gedisanaa ee madaxweynuhu u diray dibadda si ay ugala soo qeyb galaan ula soo dabaaldegaan bulshada reer somalilan ee daafaha adduunka ku kala firirsan kaasuu ka mid ahaa annagu waxaan tegnay dalka faransiiska iyo dalka jarmalka iyo holland ama netherlandis waxaan halkan aada iyo aada uga mahadnaqaynaa marka hore safiirka inoo jooga dalka faransiiska cali ismaaciil oo runtii noo fududeeyey howlaha iyagoo dhan aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa noona suurogeliyey inaan la kulanno madaxdii wadanka oo ugu sarreeyey ninka wasaaradda arrimaha dibadda ugu qaabilsan africa iyo ka east africa iyo ka hoonka aan kula kulanay wasaaradda khaarijiga ee dalka faransiiska uu noo fududeeyey cali waan la kulanay jaaliyadii faransiiska ee magaalada baris waxaan la kulanay jaaliyadda jarmalka ee magaalada barlin oo maalintii sideed iyo tobanka may aan kula dabaaldegnay aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xilka weyn ay sasaareen isku duubnaantooda jaaliyadda boon oo iyaduna aada iyo aada maogtahay xil weyn isku saartay si fiicanna maogtahay aada iyo aada noogu soo dhaweeyey iyo jaaliyadda dalka netherland magaalada rotterdam oo ah magaalo deked caama dekedihii ugu qadiimsanaa dalka netherland ahay jaaliyadahaas oon aada iyo aada ugu mahadnaqayno isku duubnaantooda iyo dadaalka weynay ka muujiyeen sida somalilan jiritaankeega caalamka ugu ugu moogtahay ay ugu sharxi lahaayeen ama uga dhaadhicin lahaayeen ay u muujiyeen maalintii sideed iyo tobankii may sharaf iyo qiimo maogtahay wadanku au leeyahay ay si fiican u muujiyeen iyagoo isku duuban iyagoo dadaal weyn ugu jira siday uga soo qeyb qaadan lahaayeen wadada ceergaabo oon runtii aada iyo aada meel kastoon marre aan ugu boorinay dagaal dadaal weyna ay ugu jiraan hawshaana insha allah wakti dhow soo gebagabayn doonaan
anoo maxamed xasan daacad ah waxaanu mar kale idinka imanaya stuudiyaha shabakada ay ku leedahay magaalada hargeysa warkan warka xiga waxaan idin leeyahay beri nooli kulanteen iyo codadkii hallaasiga lahaa
geeda caws kucaanood iyo dhiro caleemeed saddexdu isciriircosod iyo dhulbaalo geeda caws kucaanood iyo dhiro caleemeed saddexdu isciriireen qoraxduna caddayso casar gaabanay tahay oo camalka doogada dhulku midab cagaar yahay oo camalka doogada dhulku midab cagaar yahay curubtii magoojiyo lagu mootiniya cili falladheecadeedi urubtii magoojiyo lagu mootiniya cili falladhiican ciidi ilaahay nin caafina yaanu cuduuda kugelin ilaahay nin cadhaabada yaanu ciliifka kugelin midan caasha kugu noqon yaanu calaabka kugeyn noloshaadu caarcaaye cili xumaa noqon ilaahay nin caasiya yaanu cuduuda ku gelin ilaahay nin carabad yaanu ciliilka kuusulin midan caasha kuu noqon yaanu calaabka kugeyn noloshaadu caarcaaye ciliil xumaa noqon imaheedu waa culay camalsaynta gariilo caara looga duwin faras cayna dooda buudte imaheedu waa culay camalsaynta gariilo caara looga duwin faras cayna dooda buudke cadan how badnaadi indhaheedu waa cawl xidibtana madoo nur lagu cidaade cudi weeye ugubo aanseed ku celisiyo cudi weeye ugubo aanseed ku celisiyo qafa culus lahayno cuna ku marayso celiyaha jirhkeeda ugubo aanteed ku celisiyo qafa culus lahaydo cuna ku marayso celiyahay jirhkeedu ilahaynin caasiga yaanu cuduurda kugelin ilaahay mid cadhabadan yaanu cigiilka kuugelin midaan caasha kuu noqon yaanu calaarka kugeyn waloshaadu caarcaaye ciliibku maartoon ilahaynin caasiya yaanu cuduuda kugelin ilaahay mid carabadan yaanu ciliibka kuu sugin midaan caasha kuu noqon yaanu caraabka kugeyn noloshaadu caa